بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan ahay dubed cali camey oo ay chairmanka guddiga suuqgeynta xoolaha ee dadka ku midaysan asal areas meesha la dhaho waxaa jirtaa abaar baana haysaa ilaahay ha naga bixiyo laakiin iyadoo abaartina hayso yaa haddana culays kalena soo fuulay dadka dhulkan hadda waamaa la dhahaa inta kismaayo ka soo bilaabato ilaa gaarisa ugu dambaysa waamaa la dhahaa dadka waama wuxuu dhihi tootaaley tootimiday iyadoo mid yaallo yaa mid kale ka kor imaani iyadoo dhibaato ay taallo oo abaar iyo wax iyo cuntola-aan iyo beecla-aan ayna hayaan yaa haddana waxaa ku soo kordhay in telefoonadii la xiro oo dad badan xiriirkii ama embeesa uu dirsan lahaa ama loo soo diri lahaa ama uu dad la hadli lahaa inuu go'o waxaan mahad u celinayay gabadha la dhaho udgoon siyaad oo daraad ka hadashay beriga hore waxaa la dhahay indheergarad ragna waa ku yaryahay bilcaanna kuma jirto been buu noqday hadalkaa bilcaan indheergarad bilcaanna way ku jirtaa oo iyadaa ka mid ah waxaan rabnaa inay dadka mas-uulka naga ah communication authority nimanka la dhaho ay warsadaan dowladda muddo la kordhiyo abaartii iyo dhibaatadii hadday tan ku darmato dhibaato aad u sii daran bay ay ahaani ruuxa siimka haysto ee hadli karo meeshii ehelkiisa iyo qaraabadiisa jirtuu la hadli meeshii naf ka jiruu ka hadli suuquu ka hadli wax walbo waa ruux muxuu ahaa tayo leh marka waxaan codsanay mudanayaashaanada pastoral communities dadka xoola dhaqadke turkana ilaa idaara dadka madaxda ka eh communication authority qolada qaabilsan isgaarsiinta ee dowlad in lala hadlo oo muddada la kordhiyo